qaybtaas marka haddaan halkaa uga baxno diraayat lxadiid aan gelaynaa qaybtii diraayat lxadiid cilmu lxadiidi riwaaya halkaas aan uga baxno cilmu lxadiidi diraayatan cilmulxadiidka yani xadiidkii alfaadiisa in wax lagala dhexbaxo oo wax la fahmo cilmiga ku saabsan isaga maxaa laga alifay cilmulxadiidi diraayatan waxaa u qeybsamaa laba qaybood cilmu lmutuun iyo cilmu shuruux cilmi mutuunta ku tacalluqo iyo cilmi shuruuxda ku tacalluqo mutuunta ku tacalluqo iyo shuruuxda wax ku tacalluqo amaa hadda cilmu mutuunka isaga wixii mutuun ku tacalluqo iskawaa qaarkoodna hore waa usoo sheegnay kutubta arbiciinka oo kale arbiciinaadka oo kale kasoo qaad alarbacuun annawawiy oo kale waa matni cumdat laxkaamka oo kale buluuq lmaraamka oo kale kutubu sita mutuun wada waayo kutubtaas cumdaha buluuqa kitaabka arbiciinka saxiixu lbukhaariga saxiixu muslimka sunan abi daawuudka waa mutuun waayo kuwaas mutuuntu marka kuwaasaa loo jeedaa amaa shuruuxda qaybta shuruuxda ku saabsanaa ugu muhiimsane qaybta shuruuxda ku saabsan waa anwaac badan tahay waxay u qaybsantaa shuruux ku saabsan ku tacalluqdo naasikhu lxadiidi wa mansuukhihi qayb ku tacalluqdo shuruuxda alfaada xadiidka oo la xalleeyo iyo la tawjiihaadkooda la tawjiihiyo qayb ku saabsan alfaada qayb alfaada lagu xalinaa hariib lxadiid a layihaha kutubta laga alifo baabkaas maalan xadiidkan alfaada hariibka oo aan loo baranin oo sharaxa u baahna qaamuus iyo hadhow dadku u aadi lahaayeen gooni in wax looga alifo waxyaabahaas u qaybsamaa shuruuxda aan ka bilaawno kutubta tawjiihaadka iyo shuruuxda aan ka bilaawno waa fara badan yihin waxaa kamid a mashaariq alanwaar calaa saxiixi alaathaar lilqaadi ciyaad mashaariq alanwaar calaa sixaaxi alaathaar lilqaadi ciyaad ibnu muusa sabti ayb kitaabkaas hariibkana waa sharxaa waxaana waa sharxaa tawjiihaadna waa leeyahay marka muwadaca iyo saxiixeynka ku sharxaa muwadaca muwadaca maalig iyo saxiixeynka labadaasuu ku sharxaa mutuuntooda culimmadana aaday uga soo naqliyaan nawowi aa arkaysid qaala alqaadi ciyaad oo muslimka ka buuxiyey agarka culimada waxay leey mashaariq oo kasoo naqliyaa waxaa kaloo jira isagana madaalic lanwaar libni qurquul waa mashaariq lanwaarka baabkiisa isaguna muwadaa ay saxiixeyn ku sharxa amaa kutubu sita shuruuxdooda iyada intaas daan uga baxno kuwaas saxiixeynki iyo muwada iyo waaye amaa kutubu sita shuruuxdooda waa badan yihin bukhaari shuruux badan buu leeyahay kan ugu faa-iidada badan waa fatxulbaariga ibn xajar oo dhammayskana tiran oo uu dhammaystiray isna sidoo kale fatxulbaariga ibnu rajab oo ilaa kitaabu ljanaa-is ou sharxay ibnu rajab kitaabu ljanaa-is ou sharxay waxna waa ka maqmaqan yihiin intiisaas isaguna waa sharax waafi ah ayb waxaa ka mid a sidoo kale shuraaxda bukhaari shuruuxda bukhaari cumdat lqaari waa dhammaystira waxaa iskale alcayni alxaafid alcayni ayaa iskale cayni isagu marka waxaa weeyaan badanaa wuxuu aada u xalinaa taraajimta iyo tawjiihaadna waa leeyahay laakiin waa waxaa ka faa-iido badan fatxulbaariga culimadu say dhahan nacam sida muwaaqaco muuqatana waa madbuuc marka kaas cayni kutubta hadda aan sheegay waa wada madbuuc intaan aan sheegay ibnu bataal sharxu saxiix albukhaari libni bataal madbuuc waa isaguna matniga u sharxa oo tawjiihiyaa waana midka ibnu xajar uu aada uga soo raro qaala ibnu bataal aad ku arkaysa mar walba kirmaaniyaa sharxay waa badan yihiin aimada bukhaariga sharxday tiradii ka bateen waxaad u raajicaysaa kitaabka la yidhaha siirat alimaami albukhaari licabdisalaam almubaarak fuuri xaggaasaa u raajicaysaa shuruuxda bukhaari asagaa aada u isticaabay una sheegay nacam shuruuxda muslim nawowi sharxiisa ayaa aada u caan baxay waxaa ka mid a sidoo kale qaadiciyaad sharax uu leeyahay ikmaalu lmuclim fii sharxi saxiix muslim madbuuc waaye waxaa ka mid a almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim lilqurtubi qurtubiga mufasirka ama ah abulcabaas alqurtubi midkan waa mufhimka saddexdaas kitaab ayaa aada ugu muhiimsan oo loo sheeg sheegaa nacam ayb muslimku wuxuu leeyahay hariib hariibkiisa kitaab lagu sharxay hariibu saxiix muslim waxaa la yidhaha almufhim almufsix fii sharxi hariibi muslim ibnu hishaama iska leh ibnu hishaamkan qadriga ma aha waa ku bidhow waqtiga ariibka saxiix muslimka u sharxay kitaabkan muslimka mutuuntiisa wixii hariiboo ku jiro alif ilaa ya wuxuu samaynaya marka weliba sida xuruufta u raacaasan waxaa ka mid a sidoo kale shuruux kalena waa leeyahay ayb shuruuxda abu daawuudka dabcan cawlmacbuudka mashhuurka ah kutub kaloo badan iyo badlulmajhuudkan ibnu raslaan waa sharxay cayni laftirkiisa qidcuu ka sharxay abu daawuudka waa fara badan yahi tirmidiga isaga sharaxan un tuxfatulaxwadigaa badan iyo caaribatulaxwadiga ibnulcarabi uu leeyahay abubakr ibnulcarabi tirmidigu waxaa kaluu leeyahay isagu marka ibnu rajab tirmidiga waa sharxay kulligiis mafquud waay ilaa waxaa un hadda lahaayaa qeybta ugu dambeyso cilalka sharxu cilali tirmidiga qeybtaas unbaa ka hartay oo hadda madbuuc ah nasaa-iga isaga waa shuruux waa leeyahy laakiin tacaliiqaad isaga badbadan yihiin suyuudi sindi badanaa aimadii horena waxay leeyihiin waa jiraan laakiin wax hadda madbuuca ma aanan ma ogi aniga intaas aan ahayn iyo sharaxan hadda uu saaray maxamed cali aadam sheekhan alfiid suyuudiga sharxay sharax weyna uu saaray waafi asaga laftirkiisa ibnu maajaha isagana shuruux uu leeyahay iyo xawaashi kulle kitaabka marka baabkiisa wixii furaayo unbaa laga fiiriya hadda un shuruuxdiisa marka muhiimaadku waa saas shuruuxda muhiimka oo daalibka anfacayso oo tawjiihaadka xadiidka fahamkiisa aada u anfacayso waxaa ka mid a labada sharax ee muwadaca ee uu leeyahy ibnu cabdilbar alxaafid ibnu cabdilbar tamhiidka atamhiid lima fi lmuwadai min almacaani walasaniid iyo kitaabka la yaraha uu ka ikhtisaariyey tamhiidka alistidkaar iyo istidkaarka labadaas kitaab baaxid ma ka maarmi karo nacam ibnu cabdilbar wararka laga soo naqliyay badanaa tamhiidka iyo istidkaarka lidaalika waa badiyey ibnu xajar wax badan buu kasoo naqliyaa ibnu cabdilbar nacam marka daalibku waa inuu haysto waayo fatxulbaariga iyo tamhiidka iyo shuruucdan hadda aan sheegnay hadduu fatxulbaariga iyo tamhiidka iyo haysto cala alaqali waxaa weyan axaadiid fara badan waa tawjiihaadkooda waa fahmi karaa laakiin hadduu fatxulbaarina fiirinin tamhiid iyo istidkaarna fiirinin matniga oo iska laqbeeyo waxaa weyaan faa-iido noocan noocan maa faa-iido waa jirtaa laakiin waxaa laga yaabaa intaad laqbeyso adugu aada si kale oo kuula muuqdo xadiidkii oo hadhow macnihii saxda ahaa aad ka fahmi weyso mushkilaadka dadka haystana badanaa zamankana haysta taasaa ugu badan wuxuu waa naloo laqbayaa badanaa laqbadiiaan kusoo celinaa laakiin tawjiihaadkii waa yaryahay wax tawjiihaad saxiixa haysto waa iska yaryihin hadhow marka waxaa dhacaysa in xadiid qofkii uu u daliishado baabkiisii baab aan ahayn hadduu fiiri lahay kutubtaanna way tawjiihi lahaayeen bal waxaa laga yaabaa nin inuu soo daliishado xadiid mas'alada uu u daliishanaa cagsigeedana xadiidka laga fahmaayo oo culimmadii hore waa aragnay waana badan tahay taasoo kale waxaa ka mid a marka kutubu shuruux anuu weli ka dhex bixin kutubta aada looga faa-iideysta ixkaamul axkaamka ibnu daqiiq ilciid cumdaha oo ku sharxo badana anaga cumdaha waxaa weya laba kitaabaa la yaqaanaa ixkaamkan iyo taysiirulcalaamka taysiirulcalaamka daalibka mubtadi ah waa iska anfaca qaab wuxuu u qoranya madrase camal laakiin qofka hadda hadduu daalibulcilmi rasmiga uu yaho inuu ixkaamulaxkaamka u daalacdo w ama uu ku kor akriyo culamo hadduu heli karo inuu ixkaamka ku dul akriyo bal waxa faa-iidada uu ka helayo isaga rubama inuusan meel kale ka helina laga yaaba xaafid ibnu xajarna waa badiyey inuu wax kasoo naqliyo kitaabkaas ixkaamulaxkaamka ixkaamulaxkaamka ibnu daqiiq ilciid aada wax uga soo guuriya ibnu xajar marka kitaabkiisa waxaa weyaan ibnu daqiiq ilciid waa kitaab aada u qiimo badan sidoo kale iclaamka kitaabka la yara aliclaam oo cumdaha uu ku sharxayo ibnulmulaqin isna aada u mujaladaad badan yahay cumdatulaxkaamka oo dhowr mujalad ku sharxay isaguna marka waa waa kitaab madbuuca waaye aada u faa-iido badan yahay qofku marka kama maarmaayo tawjiihaha xadiidka iyo aada kuu seenayawaxaa ka mid a sidoo kale kutubulmutuun oo sharxan muntaqaha almuntaqa abaar muntaqa akhbaarka uu leeyahay majdidiin ibnu taymiya raximahullah ibnu taymiya awowgiisa iskale cabdisalaam aa lahay waxaa sharxay shawkani naylul awdaarka marka naylul awdaarka saqo laftirkiisa qofka inuu cinaayo siiyo u fiiriyo sababtoo ah xadiidkii ayuu tawjiihina kaasuna marka waa kaasa weliba shawkaani isagoo nuquushiisa aaday u badan tahay oo xaafidka iyo badana oo kasoo naqlinayo marka nuquusha oo xaafid kasoo naqlinayo inaad adiga fatxulbaariga dul istaagtaa waa fiican tahay markaad isaga ka akriso inaad xaggana dul istaagto mararka qaarna wuxuu sameeyaa xaafidku kasoo naqlinaa xarfana uga naqlinaa waxaa laga yaaba inuusan sheegin qaalahu lxaafid inuusan dhihin waxaa laga yaaba adiga inaad ibnu xajarna bal fadxigana feeri istiraadid nafsu kalaamka xaggaa ku aragtaad inta ku arkay dadka marka waxaad arkaysaa qaarkood naylkay kasoo akrinayaan qaala shawkaaniyu kada kada kada waxay akrinayaan halkan waxaa nisbadiisa iska le ibnu xajar in loo nisbeeya sababto asaa asalkiisa iska lahaa kaa marka waa kaasa waxaa kaloo iyadana buluuqulmaraamka shuruuxuu leeyahay matni walba adin sharxiis inaad daba joogto buluuqulmaraamka axaadiidtiisa waxaa tawjiihinaayo sharax wuxuu leeyahay subul salaamkana hadda madbuuca iyo tawdiixulaxkaamka subulusalaamka iyo tawdiixulaxkaamka subul salaamka isagu waa mukhtasar waa kitaabaa laga soo gaabiyey ogo kitaab la yihahdo badru tamaam la yihahdo lilqaadi alcalaama sharafiddiin alxuseyn ibni moxamed almaqribi alxuseyn ibni moxamed almaqribi kitaabka ninkaa kitaab ou qoro badru tamaam la yihahdo kasoo gaabiyey sancaani uu kasoo gaabiyey kitaabka hadda anugu kulley ma arkin badru tamaamka shuruux oo sadiiq xasan khan ou leeyahna waa jiraan buluuqulmaraamka shuruux kale fara badanna waa leeyahay cumdaha isaga shuruuxdiisa waa sheegnay arbaciin haddaa akrisanayso inaad shuruuxdiisa feeriso arbaciin nawowiga shuruuxdiisa kee ugu fiican ibnu rajabkiisa jaamicu alculuumi waalxikam jaamic alculuumi walxikam waa afartan iyo labadii xadiidoo nawowi iyo sideed oo ku daray isaga konton xadiido saa tawjiihinayo shuruuxdii iyo kutubihii kale iyo aadayo marka waa inaadan akrinin iyaaka iska jir matni inaad laqbaysato adoon sharxiisa xadiidka aadan ogaanin culimmadii hore maxay ku sharxeen adoon ogaanin iyaaka ina wax iska laqbayso iska ilaalin taana waa idinka waarina kulle waa dariiq dad badanna ay ku lugo-een waaye qaarna ay haddaba ku lugo-san yihiin marka qofka marka waxaa fiican haddii lagu lugo oo qofka inuu marka kaga weelsamaa fiican laqbayso kitaabka matniga laqbayso markaad laqbaysato xadiidkii la laqbeey shuruuxdiisa feerfeeri si uusan kugu noqonin laf dhuun gashay oo kale ama xadiidka aada qalad aadan uga fahmin kutubtaas marka waa kutu wixii shuruux ah marka waana farabadan maa min matnin ilaa badana waa la sharxaa inaa marka shuruuxda aad aadid waa culummadii hore kuwii dambena in laga faa-iideysta dabcan amaa gariib alxadiid sharxin waa fahamtay mararka qaar waxaa laga yaaba sharxu muxuu kuu kordhina macnaha xadiidka laga qaadana iyo fiqiga laga qaadana laakiin laqbada kelimaadka kelimaadka macnahooda maxaa lagu garanaa isaga gariib alxadiid xadiidka yani kelimaadka gariibka oo isticmaalkeedu aanu badnayn waxaa jira marka kutub laga ogaadaa jirta waa kutubu qariib alxadiida la yihahdo waxaa ugu weyn uguna jaamicsan kitaabka la yidhaahdo qariibka uu leeyahay abu cubeyd alqasim ibnu salaam abu cubeyd macmar ibn muhana alharawi kitaab wuxuu leeyahay la yihahdo kitaabu alghariibeyn hariib lqur'aan iyo hariib alxadiid oo wax ka qoray abu muusa almadinina zaylo u sameeyey zamaqsharigan muctaziliga kitaab alfaaiq la yihahdo leeya qariib alxadiidka uga hadlo kitaabka ugu jaamicsanoo soo ururiyey qariib waa nihaayada calal aqali kitaabka nihaayada inuu kuu yaalo oo markaad xadiid kelmadiis ay ishkaal kaa gasho qaamuuska ha fiirinine qaamuusulmuxiid ha aadine qaamuusulmuxiid shuqulkuma lehee nihaayada aad nihaayada lianna hariibka xadiidka iyadaa loogu talagalin lianna maxaa yeele hariibku weliba ahmiyadiisa uu leeyahy iska jira nacam oo in laisaga hadla waa dhib badan in qofku isaga hadla ma fiicna nacam lidaalika ahmiyadiisa waxaa kamid a imaam axmed waxaa la su-aalay kelimad ariib hariib abaa la weydiiyey markaasu wuxuu yihi imaam axmed saluu asxaaba alghariib dadka hariibka yaqaana weydiiya fa inii akrahu an atakalama fii qowli rasuuli illahi sal l slam bidanni anigu ma rabo yidha warka nabiga inaan malo aan uga hadlo saasaan u malaynaa inaan dhaho ma jecli ee dadka hariibka yaqaana su-aal ariibka ragow lahaan jiray abu cubeyd oo kale iyo khaaabi iyo qariibka ragow lahaan jiray marka waa in ayagii kutubtay qoreen hadda raggii ma joogaani kutubtay qoreenaa joogyaa taalleh waa in la fiiriya asmaci oo taqaanaan oo lugawi ah oo muxaditna ah ayaa macno xadiidaa la weydiiyey aljaaru axaqu bisaqabihi macnaheedaa la yihi ereygan faqaala wuxuu yihi ana laa ufasiru xadiida rasuuli lah sal slam aniga xadiidka rasuulka ma fasirayo yihi walaakina alcaraba tazcumu ana saqaba allaziiq carabtu waxay tiraahdaa oy sheegataayoo yihi saqabka waa ku dheganaanta marka laakiin anu xadiidka nabiga ma fasirayo yani fiirso say ilaalinayo marka kutubta gariibka marka kutubahaas nihaayada u raaji nihaayada ha ku ag taalo kelmad markay kugu margeto oo xadiidka ka mida oo aan aada loo isticmaalin kutub annaasikh walmansuukh diraayadaada waxay ku kordhinay naasikh iyo mansuukha xadiidkii la nasakhay iyo midka aan la nasakhin waa inaad ogtahay nacam culumtan marka aada waxaa uga hadlay imaamu shaafici gacan dheerow ku lahaa waxyaabaha laga alifan waxaa ka mida kitaabka la yihahda ikhbaaru ahli الrusuukh bimiqdaari اlxadiiثi اlmansukh libni اljawzi waxaa ka mid a alictibaar fi bayaani الnaasikh wاlmansukhi min alaahaar lilxaafid abu bakr moxamed bn muusa alxaazimi kanaa aada loo ictimaada hadda xaazimi kitaabkiisa annaasikh wاlmansukh alictibaar fi bayaani الnaasikh wاlmansukh ayaa la yihaha kutubtaasna waa naasikh iyo mansuukha ayaad u aadeysaa shuruucdan inay kuu sheegaan ayaa laga yaabaa diraayada kutubta laga alif waxaa kaloo ka mida oo tawjiiha kaa anfacayso axaadiidta mukhtalifka ah daahirka axaadiidta iska hor imaanayso laakiin jamcin u baahan ikhtilaafi xadiid kutubu ikhtilaafi alxadiid waxaa wax ka alifay imaamu shaafici alimaamu shaafici wuxuu leeyay kitaab la yihaahdo ikhtilaafu alxadiid umkau ku jiraa hadda umka ayuu ku dhex daabacanyu ku jiraa ikhtilaafu lxadiidka marka waa maxay marka muhimadiisa laba xadiid oo daahirka iska hor imaanaysa kuu keena uu jamcina marka labada xadiid waxaa sidoo kale laga alifay baabkaas waxaa ka alifay daxaawi daxaawi kitaab la yihah mushkil laathaar sharxu mushkil ilaathaar u leeyahy mushkil ilaathaarka daxaawi badanaa waxuu jamciyaa axaadiidta isaga fiqhi waa badanaa axaadiid lfiqhi ayuu jamciyaa inkastoo jamcinta in badanoo kamida aan loo salimin ibnu xajar fatxulbaariga uu la niqaashaayo haddana aduu waa kutubta laga alif ka mid yahay saa inaad u ogaato waxaa kamida kutubta baabkaa laga alifay ta'wiilu mukhtalifi alxadiid libni qutayba libni qutaybata diina weri wuxuu leeyahy kitaab la yihah ta'wiilu mukhtalifi alxadiid waa mabuuc kitaabkaas tawiilu mushkil aathaarkana waa mabuuc ta'wiilu mukhtalifi alxadiid isaga wuxuu ku saabsan yahay badanaa axaadiidta ictiqaadka xadiidka ictiqaadka oo loo malaynaya inay iska hor imaanayso ayuu jamcina badanaa isagu laakiin ciladiisa xoogaa waxay tahay axaadiid xadiid daciifa iyo mid saxiixu jamcina mararka qaar yani waxaad moodaa inuu marka saxiix daciifa lama jamciyo waa daciifkaa laga tegaa ma ogtahay markay isku quwo yihiinaa la jamciyaa waxa laakiin waxaa waxaa loo sallimaa isaga laftirkiisa yani inuu u jeedo in sallamnaa jadalan kaba soo qaad xadiidku inuu ansaxada see loo jamcina saanaa loo jamcinaa laftirkeeda saasaa loogu tawjiihinasharxu mushkil aathaarkana waa kaasaa saasuu leeyahay kutubahan marka muhiimkeedu marka waa inahaas shuruuxduna marka qofka inuu saa uga warqabo marka alkan waxaan ku dhammaaday cilmu lxadiidi riwaayatan iyo cilmu lxadiidi diraayatan iyo kutubaha xadiidka qofka marka isagaa laga rabaa inuu dadaal uu sameeyo kutubahaas wixii uu ka arko iyo wuxuu ka heli karo inuu dhaalacdo fiirfiiriyo uu noloshiisa bal inuu un culimmada ka warqabo waa un baab hadda albaab aan la furay waayo oo la rabo qofku inuu culimmada iyo kutubta ka warqabo haddaa culimmada iyo kutubta ka warqabto calaqal intaasaa khayra haddaad doonto ilaahu yaadan xarafba dhiginba daa laakiin culimmada iyo waxay alifeen taqaano aqali laguma siri karo waxyaaba badan ma lagugu siri karo marka qofkii inuu taana marka aan ku dadaalno darsiga marka xadiidka halkaan nooga dhammaaday berita insha allahu tacaala cilmu tafsiirkaan wax ka sheegsheegi doonaa insha allahu tacaala iyo kutubtiisa kadib marka dardaarana beriyaan ka dardaarmi doonaa wabilahi towfiiq wsal allah wasalam ala nabina maxamed ali